hay-adda soodma ayaa gargaar degdeg ah u dirtay deegaanada qoordheere iyo raagaceele oo wajahaya xaalad nolol xumo adeeg adeegan ayaa isugu jira adeegyada aasaasiga u ah nolosha biniaadamka maamulka hay-adda iyo sidoo kale mid ka mid ah nabadoonada deegaanadaasi oo si wadajira warbaahinta ula hadlay ayaa ka warbixiyey adeegyadan ay dirayaan iyagoona maamulku ay ku wareejiyeen nabadoonka geesta kale nabadoonka ayaa isaguna sheegay in adeegani la gaarsiin doono dadkii baahida daran qabay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan joognaa baqaarka weyn ee kaydka hay-adda maareynta masiibooyinka sodma waxaan halkan ka sagootinaynaa sagaal baabuur oo raashina raashinkaas oo ku sii jeeda deegaanka maamul goboleedka hirshabeelle degmooyinka qordheere iyo raagaceelle waxaa garabkayga taagan nabadoonka deegaamadaas nabadoone waxa aan maanta halkan kugu wareejinaynaa sagaal baabuur oo raashin ah oo gargaara oo hay-adda maareynta masiibooyinka u dirayso dadka walaalaheenna ee degan deegaanada aan soo sheegnay ee ah qoordheele iyo raagaceelle waxaan rajaynaynaa raashinkan inuu ku aaday xilligii loogu talagalay oo munaasabka ah inuu ku aaday dadkana looga faa'iidayn doono waana mas-uuliyad idin saaran annagana aan gudanay waajibaadkeenna waxaan u mahad celinayaa hay-adda maaraynta masiibooyinka sodmo oo na siisay deeq raashina oo sagaal baabuura oo ay ugu tala gashay hirshabeelle degmada raagaceelle iyo deegaanka ku xeeran aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa hay-addaas aadan ugu mahad celinaynaa waa ku mahadsan tahay dadaalka ay samaysay waxaan rajaynaynaa inay sii waddo sii labuuji baarto waxaan u kalan u mahad celinaa guddoomiyaha maxamuud macalin waa u mahad celinaya waana ku mahadsan yihiin waana ka guddoonna sagaal baabuuroo raashina shixnadahaas aadan uga guddoona waana ku mahad